eedaysana shucayb cabdulaahi maxamed axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu si bareer ah u dilay kow marxuum saddexle xoogga xuseen macallin cali jilicow taariikhdu markay ahayd siddeed iyo labaatankii bishii lixaad laba kun toddobayo toban labo marxuum gaashaanle boliis yuusuf cabdulaahi maxamed taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishii labayo tobanaad laba kun toddobayo toban saddex marxuum laba xidigle boliis cabdulaahi ibraahim xasan gambar taariikhdu markay ahayd shantii bishii shanaad laba kun siddeed iyo toban afar marxuum cabdi cali maxamuud taariikhdu markay ahayd toddobayo labaatankii bishii koob iyo tobanaad laba kun siddeed iyo toban eedaysane saadaq cabdijabbaar cumar xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu dil bareer ah oo gaadmo ah ku dilay marxuum deble xoogga maxamed xasan ibraahim taariikhdu markay ahayd kow iyo soddonkii bishii saddexaad laba kun sagaaliyo toban degmada dayniile waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishii koob iyo tobanaad laba kun sagaaliyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatanka bisha tobanaad laba kun labaiyo labaatan waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabillaahi towfiiq